Qoysaska barakacyaasha ee ku nool kaamka Kumasaar xaafada Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa codsaday in loo dhiso musqulo si ay u ilaaliyaan nadaafada kaamka. Barakacyaashan ayaa ah kuwii kusoo xoolo beelay abaarihii ka dhacay dalka kuwaasoo soo miciinbiday magaalada. Qaar ka mid a qoysaskan ayaa ka warramaya baahida ay u qabaan inay helaan musqulo iyagoo codsaday in loo dhiso.
Aan waxaan u baahannahay musqulo meel oo musqul lagu galo ma lahan musqulihii waa naga dudumeen biyihii fasaxaadka baa naga dudumay aan ciyaalka meel ay kala galaan ma lahan duurkiina daacun baa ka dilaacday marka musqulo badan baan u baahan in la dhiso kaamka kumasaarana deganahay hay-adaha waxaan ka codsanaynaa musqulo inay noo dhisaan hay-adda gargaar marka musqulo ma haysana ciyaalka inaga waa isku rafaadnay meel u kala baxna ma lahan meel kusoo saxaroona ma lahan wax walbaan u baahana musqulo aan u baahana guryaha hataa ma bismillaah magaceega waa saynab maxamed cusmaan waxaan deganahay kaamka kumasaar waxaan rabnaa inaa musqulo nala dhiso waxaan kuu sheegaa caruurtii duurka way aadayaan anaga ma aadi karno daacun baa ka dilaacaysaa hay-adda iyo wasaaraha waxaan ka codsanayaa inay musqulaha iyo inagu caawiyaan iyo maxaan kuu sheegaa musqulaha inay nagu caawiyaan aan ka codsanaya musqulaha noola dhiso aan ka codsanayna hay dumay hadda musqul ma qabno duurka ilmaha u foofaan annagana ma aadi karno daacunaa ka dilaacayo caafimaad daraa ka dilaacisaa waxaan deganahay kaamkan kumisaar ayaan deganahay waxaan u baahannahay musqulaan u baahannahay musqulihii hadda ka hor naloo dhisay way naga dudumeen oo fatahaaddaa naga dumisoo biyihii aa naga dumiyey hadda waxaan u baahannahay musqulo ina naloo dhiso waxaa bannaanyahan tagnaa oo kusoo saxaroonnaa haddii ilaaha yidhaaho bannaanyahan ilmihiiyaa aadaa maadaraa ka dhalan karto waxaan u baahannahay sida ugu dhaqsaha badan ina suulooyin naloo qodo ayaan u baahannahay wasaaradda gargaarka hay-adaha saasaan u baahannahay qoysaskan oo u badan haween iyo caruur ayaa mararka qaar waxa ay la kulmaan cudurrada ka dhasha nadaafad darrada